gudoomiyaga maamulka degmada marka iyo geeka kormeeri xafiiska walbarashada iyo weliba taalada degmada riyadandayaatiroodla ka suubi gudoomiyaga webos unkuur galay shaqada xafiiska soona warbixinkii eedan sidin dareerta shaqada ku dhugunsaday shaqaalo xafiiska walbarashada gudoomiyaga maamulka degmada marka ismaan muuse maxamed iyo saasaatow kormeeri taalada degmada oo reedandayaatiroolaka wedi maalmooyinka dambeeyay kureed burburka kooyi taalada gudoomiye ismaan muuse maxamed oo la hadli warbaahinta iyo kuwerbi shaqada iyo kormeerka isugeeka suubi
bismillahi raxmaan raxiim maalin taariikh ay tahay saddeed kooda bisha koowaad ee laba kun labaatan afarta waxaan booqasho waxaan soo kormeerna waxaan leehay taalada degmada oo dhismo ku socda dhismahaas oo iska kaashadeen maamulka degmada iyo bulshada waxaa ilaahay mahadiis ah taalo oo intaas sano oo bursaneed oo maanta alxamdulilah ilaah lagu kaalmeeyay in maanta dib dacatar u sameyno insha allah saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socdan insha allah waxaan rajaynaya inay soo dhammaato sidoo kale maanta waxaa soo booqanay maxaa lahay kormeer aan ku imaana xafiiskii waxbarashada degmada oo in muddo ah maxaa lahay lala tacaalayo dhismihiisa iyo sidii maxaa lahay dibudhiska dowladnima usoo laabanaheeda iyo waxbarashadii alxamdulilah maanta ilaah waa noo suuradgeliyey in maanta xafiiskii si rasmi ah inuu u shaqeeyo xafiiskii waxbarashada dadkii deegaankan iyo degmada ku noolaa ee waxbarashadii ay u aadi lahaayeen xafiisyo oo ay u tagaan oo beri ay dhahaan gudoomiyaga degan yahay xafiisihiisa aawada oo gudoomiyaga jidka iska wareegi jiray maanta alxamdulilah xafiis uu leeyahay xafiisaa loogu imaanaa warqadihii daatabi daatadii oo maxaa le iskuulaadka meel lagu keeday alahel alxamdulilah taasna ilaahay mahadiis midaas waxay ku imaaday dowladnima ku imaada sidoo kale waxaa codsi iyo baaq dheer ujeedana madaxweyne cabdicasiis xasan laftikareen waxaa kaa naga dhiman annaga wax badan oo horumar ah degmada waa laga sameeyey oo xafiisyada oo dowladeeda oo laga dhisay laakiins waxaa kaa noo dhiman in xafiiskii dhalinyarada iyo haweenka iyo sbortiska iyo sidoo kale istaalka degmada taasna waxaa rajaynaya insha allah sanadkaa laba kun labaatan afarta inay soo dhamaystiran doonaan in la heli doono qof walba xafiiskiis xafiisu doon uu heli doono sida waxba oo maxaa lahay dhalinyarada haweenka iyo sbortiska si si lamid ah insha allah waxaa kala rajeynaynaa dowladda hoose degmada iyo maxaa lahay xafiisyadii maamulka iyagana insha allah dibdacitala fiican loo sameyn doona dib ilaa yaraa oo xoogaa meel wada ku yaalaan insha allah iyagana noo kasoo bedeli doonaan rajeynaynaa waxaa leenahay shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmada marka sida qurux badan ee maamulka uga shaqeeyeen iyo amniga uga shaqeeyeen si si lamid ah waxaan rabnaa annaga wax walba oo waxqabad ah in bulshada ay sheegtaa rabnaa degmadan wax badanaa ka socda oo mashaariic ah sida hadda iskoolkan oo kale hadda xafiiskan oo kale loo dhameeyey dadkii inay sheegaan in waxii la qabta sidoo kale aargada oo kale hadda oo dhismaa ku socda in dadkii maxaa leeyahay bulshadii iyo wayaashii degmada ay sheegaan degmada waxa waxa ka socda waxa qaldan ay sheegaan waxa ka socda ay sheegaan sidaas lamid ah waxaa kala dayactir fiican lagu sameeyey istaafka degmada oo maalmihiisa soo bishii hore lasoo dhaafay aan sameynay dayactir fiican u sameynay sidaas lamid ah waxaan rajaynayna insha allah dhismo inaan heli doono istaalkaas jacaylow